bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda beerlo qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo hoos u dhigtay qarashkii ku bixi jiray xashka mid ka mid ah dadkii ku hanti beelay fatahaadii ku dhufatay beledweyn oo codsaday in la caawiyo duqa magaalada muqdisho oo xadhiga ka jaray xarunta keydka talaalka dowladda hoose ee xamar duruufo dhanka nolosha oo soo food saartay barakacyaasha ku nool kaamka najax ee beledweyne dhismaha masaajidka daarul qur-aan oo si casri ah loo dhisay oo xarigga laga jaray akhbaaraha aadka dibaddan waxaad ku maqli doontaan makarofon ay tuurtay fanaanada cardi b oo lagu iibsaday boqol kun oo doolar waa habeynimo khamiisii bixayso jimcana soo galayso taariikhduna ay ku haastaysan tahay tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka waxaad maqasheen warkiioo kooban haatana kusoo dhowaada isagaioo fidsan oo idii ambaqaado anigoo ah bilaal daahir waane dowladda soomaaliya ayaa hoos u dhigtay qarashkii ku bixi jiray xajka sida warbixinta inoogu faahfaahinayso xawlul aadan xuseen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xabsi cabdi barre ayaa magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya kusoo xiray howlaha xajka ee sanadkii tegay taasoo lagu qiimeynayo qorshayaasha hirgale iyo caqabadihii soo food saaray xujaayada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in hoos loo dhigay qarashaadkii ku bixi jiray xajka soomaaliya sanadkan in ka badan toddoba boqol welina xukuumadda kusii dadaaleyso sidii loo sii yareyn lahaa qiimaha halka guddi loo saaray korjoogteynta adeegyada tayada iyo xaaladda nololeed ee xujaayada soomaaliyeed ee soo gudanaysa acmaasha barakaysan ee xajka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in xukuumadda xil weyn iska saari doonto arrimaha xajka waxaa la mahadiisa in acmaashii xajka ee sanadkii dhammaaday ay si wanaagsan inoogu soo dhammaadeen alxamdulilah sanadkan wasaaradda iyo guud ahaan dowladda oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo anigaba waxaan xil weyn iska saarnay hagaajinta amuuraha xajka iyo in la hormariyo ishana lagu hayo howlaha xaajiga soomaaliyeed iyo sidii loogu adeegayo tallaabadii ugu horreysay ee aan qaadnay waxay ahayd inaan wax iska weydiino kharashaadka laga qaado qofka xaajiga ah ee soomaaliyeed ee loogu adeegayo oo ay noola muuqatay in ay wax badan ka sarreyso marka lala eego dowladaha gobolka waxaan shaki ku jirin in weli sida mukhtaar sheegay sheekh mukhtaar sicirku weli waxoogaa u sarreeyo laakiin waxaan rajayneynaa ilaah idankiis kana shaqayn doonaa sidii xaajiga soomaaliyeed looga sii yarayn lahaa kharashka ku baxa inta xajkan ku baxday mar kasta waxaa la fiiriyaa marka wax la qiimeynayo wixii soo jiri jiray ayaa laga bilaabaa kadib baa la eegaa meesha la tegay isbeddelkuna meeshaas ayuu ka muuqanayaa meeshaasaa marka ama ammaani ka soo bixi ama ay dhaliili ka soo baxaysaa marka in hal qof loo safegareeyo in ka badan toddoba boqol oo dollar waxay la tahay arrin fudud ma ahayn arrin sahlanna maysan ahayn walaalayaal tallaabada labaad ee aan qaadnay waxay ahayd in aan si aan cabashada xajka ee laga tabanaya aan wax uga qabanno waxay ahayd in aan fokus garayno nooca iyo sida ay u ekaanayso khidmada loo qabanayo qofka xaajiga soomaaliyeed sidoo kale waxaan go-aaminay in wasaaradda loo madax banneeyo hawsha xaja waxaan ka mamnuucnay in wasaaradda ay bareeshar gareeyaan siyaasiyiin iyo ganacso mid ganacsato midkoodna
sanad waliba dalkeena soomaaliya waxaa ka baxa xujaay badan islamarkaana doonaya inay soo gutaan acmaasha xajka kaasi oo ka mid a shanta tiir ee islaamka aad iyo aad ay u mahadsan tahay xaawalul aadan xuseen oo nala socodsiinaysay warbixintaasi mid ka mid ah dadkii ku hantibeelay fatahaadii ku dhufatay beledweyne ayaa codsaday in la caawiyo se warbixinta ay noogu faahfaahinayso sacdiye maxamed maxamuud cabdirshiid cali xaaji oo ah aabba soomaaliyeed oo ku nool magaalada beledweyne islamarkaana ku shaqaysan jiray foornada rootiga samaysa ayaa waxaa saameysay foornadiisa uu ku shaqaysan jiray fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne cabdirashiid cali xaaji ayaa nolosha reerkiisa ka maareyn jiray lacagaha uu ka helo foornada intii ay u fiicneed cabdirashiid ayaa ummadda soomaaliyeed ee waxhaysata ka codsaday in loo ciladbixiy foornada ka hadlaysan si uu nolosha reerkiisa u maaraysto cabdirashiid cali xaaji ayaa raadiyo beerlo ugu warramay baahiyaha ugu daran ee haysato nolosha qoyskiisa isagoo codsaday in la garab qabto maadaama uu yahay danyar
waxaan ku shaqaysanahay baasha foornadaas foornadaas ayaan ka shaqaysanahay alxamdulilaah hadda way iga dhunsan tahay waxaan ku dhustaaba ilaatana ma haysto gurigina waa iga dayactiran oo aad aad igu doonsan yahay waxaan ku habeystaa awiraatana ma haysto ilmahaasaytaan ku korsadaa alxamdulilaah duqda waayeel ayaan ku dhaqaalaystaa wax hadda aan gocan ku hayana ma laha biibaxdii iyo waxaase iga dumisay macnaa gurigii marka alxamdulilaah sidaasaan maartay aan hadda waxaan jeclahay dadkii walaaliyahay inay ii dhisaan ayaan aad iyo aad u jeclahay saddex sanaan ku shaqaynaya foornada saddex sano sidaasaan saddex sano ku shaqaynayo maalintii iyo habeenkii aan ku shaqaynay marka rootigaan ku dubay iyo buskud iyo doorshaha iyo waxaasaan ku samaynay marka sidaasaan looga shaqaysanaurtaanaan ka gadgadanayo gaarigacana lagu wareejinayo marka alxamdulilaah waa laga soo gadgadanaya alxamdulilah hadda mida ugu soo food saartay baashii waa ga duntay gurigiina waa ga dunsan yahay waa ga diyactiran yihiin waxaan ku diyactirtana aba yaraatee ma hayso maasha alla marka waxay walaalihii waxay garab ugu siiyaan inay ii dhisaan oo i habeenaan aad i aad uga rajo dheerah oo iska shaqaysto wallaahi nin walaalkii ugu dhiirigeliya oo asagana sidoo kaleenta foorna ka shaqaysan oo doonsabalo degan oo asagana aad i aad maaragtay baashan oo kaleenta ku dhisan oo ku shaqaysan oo aad igu dhiirigeliya oo ka shaqayso iri sidaasaan maaragtay uga shaqeeya marka marka hadda shaqo kaleo camal kale ma hayo camalka ayadaas mayna wax kaloon aqaanin habdana maynaato ma jirto farsamo iidaas oo ilmaha ku noolaysan keliga maarata cid kale oo ila shaqayso ma laha dadka walaalihoo daraskayga maarata warniyo baashaan maarata in lagu dhiso aad iyo aad ay wanaagsan tahay dadka dhan waa welitalnooyin marka wax garab ugu siinaya abiraate ma jirto anigaasaa iska rooraale inaan lii habeeyo aan aad i aad ugu rajo dheerah barashadooda aad i aad maaragtay ninka uga roon hadda maaragtay juscam waa dhameeyey gabadha maaragtay alxamdulilaah iyadana qur-aanka waa ku jirtaa iskuulna waa ku jirtay marka hadda sidii maaragtay waxbarashadii markii waxay iga istaageen waqtigii bahashi iga duntay oo iga diyactiran tahay ay waxbarashadii wixii dhanba ilmihii ka istaageen waxaan codsanayaa inaa maarata alxamdulilah dadka islaamka walaalihii ah inay meeshii ay habeeno ii dhisa nambarkayga furo sideetan iyo afar eber lixlixdan iyo afar fatahaadii ku dhufatay magaalada beledweyne ayaa waxaa saameyn xoogan kala kulmay dadka xoogsatada ee ku shaqaysan jiray xooggooda duqa magaalada muqdisho ayaa xariga ka jaray xarunta kaydka tallaalka dowladda hoose ee xamar sida warbixinta inoogu faahfaahinayo maxamed yuusuf cabdulaahi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa si wada jir ah xariga uga jaray xarunta keedka tallaalka dowladda hoose ee xamar ee degmada cabdicasiis munaasabadda daafurka xaruntaasi ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah agaasimayaasha gobolka banaadir shaqaalaha waaxda caafimaadka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale cabdiraxmaan axmed maxamuud agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey dhismaha xarunta isaga oo sheegay in baahi weyn u qabeen hirgelinta iyo qalabeynta xarunta keedka tallaalka dowladda hoose ee xamar mudana guddoomiye maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaan u joogno xarigjarkii keedka dalaalka gobolka banaadir keedka talaalka gobolka banaadir guddoomiye wuxuu soo maray taariikho kala duwan gobolka banaadir markuu la soo wareegaya xaruntan waxay ahayd xarun aad u baaba'san oo ma aragtay aan loogu tala- aan looga sh- loogu shaqayn karin saddex milyan oo gobolkan degan ama talaal looga- lo- looga baahiyo Ee, gobolka banaadir iyo agaasinkii iyo tiimka waxaa- waxay isla go'aansadeen in xaruntan ee, laga maarmaan ay tahay in dib loo dayactiro ma aragtay xarun standara oo saddex milyan oo bulsho ku dhaqan gobolkan banaadir u shaqay karta ay noqoto Ee, mudane gudoomiye waxaa iska kaashatay ee, shaqadaas hay-adda unicef qaybteeda ee hay-adda unicef qaybta socialka iyo hay-adda weyn ee j b l j iyo gobolka banaadir adeegan wuxuu ku imaaday iskaashi iyo ma aragtay wada shaqayn guud gobolka banaadir iyo ma aragtay hay-adahaas la shaqeeya agaasinka gobolka banaadir iyo agaasinka caafimaadka mudane gudoomiye waxaa sharaf inoo ah maanta wixii ka dambeeyo inay noqon doonto xaruntan xarun kayd talaal uu leeyahay gobolka banaadir loogu adeegi doono saddexda milyan ee ku dhaqan bulshada gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in ahamiyad gaar ah ay u leedahay horumarinta caafimaadka dalka iyo in dadweynaha caasimadda ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh maanta farxad ayay noo tahay inaan keydkii tallaalka aan ka daafurno degmada cabdicasiis gobolka banaadir guud ahaan meeshii u noqon laheeda keydka inay noqoto xeebtii liido degmada cabdicasiis waa runtii farxad ayay noo tahay waxaana mudan inaan uga mahad celinno hay-adihii gacanta ka geystay oo hadda ay nagala joogaan akhyaartan ay nagala joogto unisef iyo j b l g iyo w h o markaad caafimaad maqalnaba unisef iyo w h o ayaa nagu soo degdegta mar walbaba dhegtayna marka waa uga mahad celinaynaa runtii juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan iyo badbaadinta ubadka soomaaliyeed ama hooyada iyo dhallaankaba maxaa yeelay beeska cid kasta ama mas-uul kasta ama shaqsi kastaba beeskiisa waa hooyo iyo dhallaan waa hooyadii dhashay iyo maruu isagu dhasha uu kubcaayo uu koraayo marka een, hadda ka hor waa la soconnaa xaaladayna siday ahaa jirta iyo duruuftayna keydka tallaalka sidau ahaa jir waa la soconnaa maantana runtii meesha aan arkay oo hadda aan daafurnay ayay nasiib u yeesheen dadka magaaladan muqdisho caasimadda soomaaliya dhowrka milyan ahaa in keydkooda halkan uu noqdo taasna waxa waaye waxaa uga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysata gobolka banaadir doorkiisa ayuu qaatay hay-aduna doorkooda ayay qaateen iskaashiga aan sheegi jirnay ayay hay-aduhu qaarkood aaminsan yihin anuguna sidaasaan aaminsana marka wax dhiib aan wax kula dhiibi sidaasaan aaminsannahay sidayna ula shaqeeyeen marka waa ku mahadsan yihiin xaruntan oo muddo ku dhow soddon sano burbursaneyd islamarkaana aana helin wax dayactir ah ayaa hirgelinteeda muhiim u ahayd horumarinta tayada tallaalka dalka duruufo dhanka nolosha ayaa soo food saaray barakacyaasha kaam najax ee beledweyne sida warbixinta ay noogu faahfaahinayso xaawalul aadan xuseen qoysaskan oo ku nool kaamka najax oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne islamarkaana degan guryo ka samaysan kartoomo iyo bacal la isku geeyo kuwaas oo aan celin karin qabowga habeenkii iyo kulaylka maalintii ayaa kasoo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo la xiriiro abaarta ka jirta dalka ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad kala duwan sida biyo iyo hooy qaar ka mid a qoysaskan oo ku nool kaamka najax ee xaafadda kooshin ayaa raadiyo beerlo uga waramay duruufaha haysto anoo ku nool kaamna jax oo racwileew lee dhaho waxaan u baahannahay biyo waxaan u baahannahay horta waxaa noogu daran biyaha siiba biyaha saaka dushaan ku keenay shalay dushaan ku keenay hooy ma haysano ilmihii waa naga baahan yihiin marka hee waxaan rabnaa inaad noo keentiin guryo noo dhistiin biyaha siiba biyaha noogu daranbo marka ilmahana waxaad noogu keenaysin daawan waa rabnaa waxbarasho waa rabnaa wax kastaan u baahannahay inuu naloo tahaadiina guryahay naga dumisay marka guryo naloo dhiso oo naloo naloo caawiyaan rabnaa waxyahan oo hadda nahaasta waxaa noogu daran biyaha iyo biyaha waxbarashada iyo biyaha noogu daran iyo hoyga saddexdaasaa noogu daran oo muhiim noo ah inay biyaha noo keenaan ooy raashiin noo keenaan ooy hoy noo noo yeelaan ilmaha waxbarasho ay noo baraan halahaasaan ku codsanaynaa bismillaahi raxmaan raxiim maanta dhibaato biyo rafaad iyo silax aan meeshaan nagu qabatay haddana alxamdulilah bacaanin waa joognaa dhibaatada noogu daran waa biyo waa hooyin waa guryo maanta waa hunguri ilmihoo wax noo barto oo allailahay rafaad iyo silax meesha ay ku joogaan oo cunug aan wax baranin dhibaataya meeshii ay taallaa marka waxaan u baahannahay inaad garabkana qabatiin oo maanta ilaaha kaalmale aad noo kaalmaysiin oo waxaad noo awoodiin oo ilaahay nii soo dhiibo aad nagu soo kaalmaysiin aan u baahannahay haweenka kaamka joogo oo najax joogo maryan cabdibaroobaa lee yiraahdaa markahe sidaasaad ogaanaysiin oday waayeele oo bariga siddeetan jir ina gurigo ii fadhiyaa nin oo wiil oo haddana dhagool eh oo allaila masaakiin eh oo waxba aan qabsan karinna gurigo ii joogo xibintiisa wax ka dhiman tahay markahe sidaas aan niiga codsanaynaa wuxuu ilaahay aad nii soo dhiibo alxamdu rabbilcaalamiin aan niiga codsanaynaa inaan biyo biyo waa noogu daran yihiin waxba ma haysano oo faad salaadii wax salaad lagu tukada male dad iska sooma oo iska salaadahaan nahay marka waa yeelihii wax mashqusha ku galaana mala mashqulihii waa dudumeeni biyobaxaa naga dudumisay marka waxaan u baahannahay dadkiina in ilaahay weyne waaxidka wuxuu ilaahay nii soo dhiiba aad nagu soo kaalmaysiin magacayga waa nasteexo nasteexo kaamkaan joogaa oo najax la dhahaayo waa rafaadsanahay waxaa noogu daran biyobaxada maxaa noogu daran biyaha oo lacabayaa noogu daran haye masqulihii waa naga dudumeen guryihii waa naga dudumeen rafaadaa nagu haasto haye waxaa rabnaa wixiis ilaahay noosoo niisoo dhiibo inaad noo keentiin waxbarasho waxbarashadan wax ka fiican malan waxbarashaa rabnaa abaaraha ka jira dalka ayaa waxay saameyn ku yeesheen qoysaskan oo xoolo dhaqatiya beerley u badan islamarkaana soo miceen biday magaalada iyagoo deegaansaday kaamka najax ee xaafadda kooshin ee magaalada beledweyn dhismaha masjidka daarul qur-aan oo si casri ah loo dhisay ayaa laga jaray xarigga si warbixinta inoogu faahfaahinayo aadan cabdi axmed munaasabadan ayaa ahayd mid lagu daahfurayey masjidka daarul qur-aan oo dhismihiisa uu gacanta ku hayay caalimka weyn ee soomaaliyeed sheekh maxamuud ow cabdulla cariif ayaa lagu qabtay deegaanka ceelasha biyaha munaasabadda daahfurka masaajidka daarul qur-aan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha ee masjidka laga hirgeliyey iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay daahfurka masjidka caalimka weyn ee soomaaliyeed sheekh maxamuud ow cabdulla cariif oo muddo laba sana ah gacanta ku hayay dhismaha masjidka daarul qur-aan ayaa uga mahad celiyay bulshadii ka qayb qaadatay dhismaha masjidka masaajidku maanta wuxuu u furan yahay dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed oo ahlu khayrka inay ku cibaadaystaan oo ilaahay ugu dhowaadaan subxaanahu wa tacaala marka aad iyo aad waxaa weeye dadka soomaaliyeed wixiina daawanaaya iyo wixii maanta maaragtay alxamdulilaahi wixii masaajidka nala jooga wixii ka baxsan waxaan maaragtay aan leenahay dadkii soomaaliyeed oo masaajidkan intuu dhismaaya la socday oo maaragtay social mediaha kala socda dalka joogo dibadaha jooga oo aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanaa jiray hadda isdhahaya goormaa masjidkii la furi doonaa annaguna aan dhihi jirnay maalin baa uun masjidka la furi doonaa hadda maanta alxamdulilaahiye waxay arkaan masjidkii oo la furay dad soomaaliyeed oo ahlu khayra ay joogaan ku cibaadaysanayaan qofkii wax ku darsaday wuxuu ogaanayaa sadaqadiisii meel fiicanay u martay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugaga dhigaya midaan dhammaad lahayn oo sadaqa jaariya u tahay qaar ka mid a culummadii ka qayb gashay munaasabadda furitaanka masjidka ayaa ka sheekeeyey muhiimadda uu masjidkan u leeyahay bulshada muslimka ah ahmiyadda masjidku uu iska leeyahay nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi bacda hijratihi min maka almukarama ila almadiinati almunawara wuxuu ahaa awal camal qaama bihi lmustafa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi binaa'a almasjid camalkii ama shaqadii ugu horraysay ee nebigeennu uu qabto markuu magaalada madiine uu yimid waxay ahayd inuu asaasay masjidkan weyn ee magaalada madiina uu nebigeennu ka dhisay sala allahu wasalam wabaaraka calayh ee loogu magac daray masjidu rasuulillaah ama almasjidu nabowi sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ee camalka ugu horreeyey magaalada marka uu soo galay maadaama uu ka dhigay masaajid inuu asaaso halkaa waxaad ka ogaan ahmiyadda masaajidku uu bulshada ugu fadhiyo gabar addoona oo madow oon carabta ka mid ahayn masjidka nebigay xaaqi jirta xadiiskii bukhaari sala allahu calayhi wasalam gabadhii waa la waayey waa dhimataa layidhi rasuulka ilaahayoo mana laguu sheegin maxaa ila qof mashhuura ma ahayn qabrigeedii geeyuu yidhi maxaad ii ogeysiin weydeen qabrigeediyaa la geeyey laba ragcu ku tukada nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qubuurtan oo dhan mugdiyay ku jirtay wa inna allaha subxaanahu wa tacaala yunawiruhaa bisalaatii fiiha ilaahay maanta nuur buu u keenayo salaadda aan ku tukaday ku nuurtuu yidhi Ah, marka nadaafinta masjidka waxaa laga helaa nuurka qabriga ayaa laga helaa masjidka daarul qur-aan ayaa waxaa gacanta ku hayn doona caalimka weyn ee soomaaliyeed sheekh maxamuud ow cabdulle cariif isagoo halkaa ka bilaabi doona barashada kutubta kala duwan ee diinta islaamka weli waxaad maqlaysaan warkii habeenimo idaacadda beerullah waxaa inoo harsan qodobka dibadda balse waxaa kusoo dhawaataan dhegaystayaal xubinta sarifkii suuqyada ee warka habeenimo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeenimo ee raadiyo beerla xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiyo falaashyada haddii aan ku hormaro falaashka lix iyo toban g b ayaa la iibiyaa shan doolar iyo bar falaashka soddon iyo laba g b ayaa la iibiyaa lix doolar iyo bar falaashka lixdan iyo afar g b ayaa la iibiyaa qiimo dhan toban doolar falaashka sideed g b ayaa la iibiyaa afar doolar ugu dambeyntiina falaashka tusiiba sideediisa g b ayaa la iibiyaa saddex doolar xubintiina waa igintaa
aad iyo aaday u mahadsan tahay sacdiye maxamed maxamuud oo nala socodsiinaysay xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeenimo markana akhbaaraadka dibadda laba toddobaad ayaa kasoo wareegatay markii fanaanada cardibi ay qabsatay baraha bulshada kadib markii mikrofon ay ku dhex tuurtay dadweyne kasoo qayb galay goob ay ka heesaysay mikrofonkaas ayaa lagu iibiyey lacag gaaraysa ku dhowaad boqol kun oo doolar mulkiilaha shirkadda lahayd qalabkaas ayaa sheegay in lacagta lagu iibiyey mikrofonkaas sadaqa lagu bixin doono muuqaalo lagu baahiyey kuna faafay baraha bulshada ayaa muujiyey cardi b oo tuuraysa mikrofonka ay siday kadib markii mid ka mid ah taageerayaasheeda uu ku shubay biyo xili ay socotay xaflad ka dhacaysa magaalada las vegas ee dalka mareykanka warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyo beerula waa eegintaa dhegeystayaal